madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho ku tegey magaalooyinka xaradheere iyo ceeldheer ee maamul goboleedka galmudug war qoraal ah oo lasoo dhigay barta facebooka ee villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha booqashadiisu ay la xidhiidhay dardargelinta howlgallada dib u xoreynta dalka madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ciidanka dib u xoreynta dalka nafurnimada ay kaga difaacayaan dadkooda iyo dhulkooda sharwadayaasha caadaystay daadinta dhiigga shacabka iyo burburinta hantida ummadda soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkaas toddobaadkii hore ayaa iskahorimaad duleedka xaradheere ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka al-shabaab dagaaladaasi oo ay dowladdu guula ku sheegatay madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu min hal darajo dallacsiiyey dhammaan saraakiisha iyo ciidamada difaacaya xaradheere isagoo ku sugan magaalada ceeldheer ayuu u sheegay madaxweynuhu in al-shabaab looga daba tegayo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ay ku sugan yihiin waxaana uu saadaaliyey in galmudug ay noqon doonto dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee shabaab la-aan noqota sida uu hadalka u dhigay booqashadan ayaa madaxweynaha waxaa ku weheliya madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda waa booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha soomaaliya uu ku tego xaradheere iyo ceeldheer tan iyo markii ay qabsadeen ciidamada dowladdu bishii januari sanadkii labadii kun saddex iyo labaatankii magaalada ceeldheer ayaa qabsashadii u horreysay kadib sanadkii hore dib ay uga soo baxeen ciidamada dowladda inkasta oo ay hadda dib ugu laabteen